Ururka Xakamaynta Xanuunka HIV/AIDSka ayaa kulan bulshada looga wacyigelinayo xanuunkan ku qabtay magaalada Hargeysa si looga digtoonaado halista cudurkan. Waxaa ka qayb galay kulanka xubno ka mid ah Ururka Xakamaynta Xanuunkan, dhakhaatiir iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Somalilan. Agaasimaha guud ee Ururka Xakamaynta Xanuunka HIV/AIDSka Maxamed Xaaji Yaasiin ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan.
sharafay noo tahay inay naga aqbaleen wacyigelintii maanta aan usoo diyaarinay haddaan nahay komishinkii xakamaynta h i v aidiska oo qaranka uga mas-uula sidii looga wacyigelin lahaa dadka xanuunkan h i v aids dadka uu helayna takoorka iyo dhibta looga dayn lahaa intii qaranku markaa ahmiyad weyn buu siiyey laba kun iyo shantii baa la asaasay madaxweyne daahir yaala asaasay waxaana mar kasta u guddoomiyaa madaxweynaha jooga maantana waxaa ka guddoomiyaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaan leenahay sharaf bay u tahay markaa waxaa la doonayaa in la xakameeyo xanuunka
agaasimaha cududa shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta somalilan ayaa ka mahad celiyey kulankan wacyigelinta isagoo sheegay in door ay ka qaadan doonaan sidii looga hortegi lahaa khatarta h i v aidiska ugu horeyn ilaahay baa mahad iska leh waxaynu u mahad celinaynaa komishinka qaranka ee xakamaynta aidiska ama h i v aidiska oo runtii ina siiyey cashar aad iyo aad muhiim u ah dhammaanteen dee waxaan dad waxbartay baynu nahay oo dugsi hoose dhexe sare ilaa jaamacad ka soo baxay qof walba macnihii xanuunkan waxa weeye wuu ka warhayaa ama uu dhegaystay ama uu akhriyey ama uu maqlay innagana waxaan is leeyahay ka wasaarad ahaan maadaama wasaaradda aad u ballaadhan aynu nahay waxaa laynoo doortay maadaama indhihii iyo maqalkii iyo araggii dadkaba aynu nahay oo hadday noqoto wariyihii iyo hadday noqoto fanaankii iyo hadday noqoto culimmadii intiiba aynu ku dhannahay sababta laynoo laynoo soo doorbiday waxaa weeye in mar koowaad layna soo gaadhsiiyo fariintii xanuunka marka labaadna innagii aynu gudbinno oo fariintii bulshada aynu gaadhsiino maamulka somalilan ayaa dadaal ku bixinaya sidii bulshada looga wacyigelin lahaa khatarta xanuunka h i v aidiska